mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa degmada cadaado uga qayb galay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan labaatan arday oo dhammaystay jaamacadda islaamiya faraceeda ah degmada cadaado waxaa munaasabadan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada cadaado madaxda jaamacadda iyo bahda waxbarashada sheekh axmed cabdulaahi cabdi madaxa laanta cadaado ee jaamacadda islaamiya iyo guddoomiyaha guud ee jaamacadda maxamed cabdulaahi tooshow ayaa ka hadlay munaasabada ugu horeyn iyaga oo sheegay tirada ardayda ee jaamacaddan ka qalin jebinaysa iyo kuliyadaha ay kala barteen
waa qalinjabiskii koowaad marka cadaado la yidhaahdo waxaan saaka xafladeeda u fadhinaa oo ay qalin jebiyeen arday dhan sagaaliyo toban arday oo gabdha iyo wiilal ka kooban ayaa ka qalin jebiyey oo dad macallimiin iyo macallimaad wax dhiga
waxay soo saartay mujtamac dad qiimo u leh ayay soo saartay garsooryaal ayay soo saartay xeer ilaaliyaal ayay soo saartay dhaqaalaha dad yaqaan ayay soo saartay maamulka iyo maaraynta dad yaqaan ayay soo saartay teknolojiyada dad ku fiican ayay soo saartay mujtamacana aad bay u khidmaysay munaasabadda maanta u joogno waa munaasabad qalanjibin ah waxay mudan tahay inaan u hambalyayno wiilashii gabdhaha noo qalanjibinaya kuwaasoo qiimo fiican ku yeelan doona insha allahu tacaala mujtamacay ku dhex nool yihiin adeegyo fara badanoo wanaagsan usoo gudbi doonaan manhajka jaamacaddan waa manhaj muctadil ah oo wasad ah manhajkii ahlusunna waljamaaca ayay jaamacadda ku shaqaysaa dhanka kalena cabdixakiin cali shilin guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado iyo cumar guureeye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa hambalyo la wadaagay ardayda ka qalin jibiyey jaamacadda islaamiya faraceeda degmada cadaado maanta xafladdii koowaad ayay soo saareen dadkana qaybo badan ayaan ka aqaanaa runtii macalimiin iyo macalimaad ay u badan yihiin dadka dadka waxbaraya in la dhiso cilmigooda la dhisana runtii muhiimad gaara ayay sii leedahay marka waxaan leenahay ardayda qalin jabisay waa idinla qaybsanaynaa farxaddiina hambalyo hambalyo sidoo kale macalimiinta ayaan u mahad celinaynaa jaamacaddan oo waqtiga badan geliyey iyo waalidiintii waqtigooda ku bixiyey si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo macali axmed oo runtii rukni weyn ka ah waxbarashada deegaankan
waxaanu marka koowaad ku faraxsannahay maanta inaanu farxadda la qaybsanno aqoon-yahanada maanta ka qalin jabiyey jaamacatu islaamiya faraceeda degmada cadaado waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaanu aad iyo aada ugu faraxsannahay aqoonta maantay mxuahayen aada u kordhaysa ee deegaankan weliba aqoontii diiniga maanta jaamacad aan uga baxno cadaada gudaheeda waxay noo leedahay ama dadka deegaanka u leedahay ahmiyad gaara ardaydan munaasabada loo qabtay ayaa noqonaya dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jibiya jaamacadda islaamiya faraceeda degmada cadaado